halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagabana mitirban herarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayuu dhammaantiinba waa tilaado shan iyo labaatanka bisha ogost sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jireeda kaga soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdi sandheere
horta waxaan rabaa inaan waxaa shaki badan ka jira barnaamijka ina cadowga ummadda soomaaliya ay sameeyaan shaki kuma jiro laakiin in hogaanka sare ee maamulka raaskaamboniinta ay ku lug leeyihiin ayaa yani ka jira tuhun fara badan
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryahinta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar geedi oo sheegay in laga yaabo in weerarkii kismaayo uu maamulka jubba ku lug lahaa ciidamada meesha ku xariirsanna haddii uu isaga qoys uu saaranayo qoyska hadda oo meesha ku dhintay waxa kaga badan reerka hadda uu asaga leeyahay ree hebelaa ka dambeeya ama ree hebelku waxoogaa bedelaya haddii warka saasay tahay reerku uu sheegaya ciidamada ku badaa meesha ku jira iska lahay iyo dhimashada hadda qoys leeyahay qoyskaasi ka soo jeedeen kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan oo diiday eedahaasi wasiir ku-xigeenka maxamed cumar geedi uu u soo jeediyey jubbaland ibraahimow waraysaya arrintaasi la xiriira ayaannu dhegaystayaasheenna u haynaa qodobada kale barnaamijkeenna saakii caalamka ay dhegaystayaasheenna ku maqli doonaana waxaa ka mida iskaashi dhaqaale oo jibuuti iyo etoobiya dhex maraya kaasi oo marxalad cusub galay waxaa kaloo dhegaystayaasheenna aan u haynaa tababar magaalada bardaale looga furay ciidan gaaraya saddex boqol oo askari waxay kaloo dhegaystayaashu maqli doonaan suuqyadii saamiyada ee eshiya oo aad hoos ugu dhacay marka horese warkii caalamka
kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay ogolaatay inay joojiso dacaayadaheeda idaacadeed ee ay ka wado gudaha kuuriyada waqooyi kadib markii dalkaasi uu muujiyey sida uu uga xun yahay qaraxii miino oo ay ku waxyeeloobeen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada kuuriyada koonfureed heshiis ayay labada dhinac gaareen kadib soddon saacadood oo ay socdeen wadahadlo adag kuwaasi oo baajiyey iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee gacanka kuuriya oo ay ku jireen hanjabaadyo laga yaabi lahaa in xaaladda ay isu beddesho iska horumaad militari la taliyaha madaxweynaha kuuriyada koonfureed ee dhinaca amniga kim kuwanjin ayaa waxa uu sheegay in labada kuuriya dhaqsi ay yeelan doonaan wada xaajuudyo kuwaasi oo lagu qaban doono seoul ama magaalada pyongyang waxaana lagu wanaajinayaa buu yidhi xiriirada labada dal oo lixdan iyo laba sana kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad dagaalkii labada dal ay wada galeen aan idhaahdee oo ay ku gaareen xabajoojin balse aanay gaarin heshiis nabadeed labada dal ayaa sheegay in si dhaqsile ay u bilaabi doonaan bisha sebtembar ee soo socota midowda qoysaska kala maqan maraykanka oo saaxiib ay yihiin dalka kuuriyada koonfureed ayaa wuxuu soo dhoweeyey heshiiskaasi iyadoo uu sheegay inuu rajaynayo in uu damiyo xiisadaha ka aloosan gacanka kuuriya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shaaciyey amarro madaxweyneho cuscusub iyo dadaallo kale oo looga gol leeyahay in dadka guryaha le iyo ganacsatadaba loo fududeeyo inay maalgashi ku sameeyaan tamarta cagaaran taasi oo xilliyadii hore aan sahlanayn ama dhaqaale ahaan aan la awoodi karin master obama oo habeenkii isniintii xalay marti ku ahaa khudbadna ka jeediyey shir tamarta nadiifta lagaga hadlayay oo ka dhacay magaalada las vegas ee gobolka nevada ayaa hoosta ka xariiqay in shirkadaha qoda saliidda iyo kuwa kaleba ay dagaal kula jiraan tamarta cusub taasi oo jaban islamarkaasna wanaagsan isagoo shirkadahaasi la hadlayana waxa uu yidhi waannu ka xunnahay horay ayaannu u soconaynaa waxa uu intaasi ku daray in kadib tobaneeyo sane oo la sheegayey in tamarta la cusboonaysiin karo ayna dhaqaale ahaan wanaagsanayn ay taasi hadda ayna run ahayn
saraakiisha caafimaadka ee dalka siralion ayaa isniintii shalay ahayda xarun caafimaad waxa ay ka sii daayeen bukaankii ugu dambeeyey ee qabay xanuunka ebola ee dalkaasi inkastoo dalkaasi laga rabo in afartan iyo laba maalmood aan lagu arkin qof qaba xanuunka haddii uu rabo inuu caddeeyo in fayraska uu ciribtiray adama sanko ayaa waxa ay ka baxday xaruntaasi lagaga daaweynayay xanuunka ee caafimaad oo ku taala duleedka magaalada la yidhaahdo makeni kadib markii baaris lagu sameeyey ee labaad oo muujisay inaanay qabin ebola waxaana howlwadannada caafimaadka ay dhigteen xaflad loogu dabaaldegayo arrintaasi oo uu ka soo qayb galay madaxweynaha dalka sieraleon ernest by croma sankooh oo wiil ay dhasho uu u dhintay xanuunka ebola ayaa waxa ay uga mahad celisay howlwadannada caafimaadka daryeelka caafimaad ay u fidiyeen intii ay xanuunsadeen dalka liberia ayaa waxa uu hore ugu dhawaaqay in laga cirib tiray cudurka bishii meey ee lasoo dhaafay
subax wanaagsan markala dhegaystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa xaqiijiyey in la dilay sarkaal ka tirsanaa xeero ciidan oo toddobaadkan uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah weerarkaasi oo uu sheegtay ururka al-shabaab waxaa soo baxayey warar sarkaalkaasi la xiriirinaya inuu ku lug lahaa weerarka hase yeeshee waxaa sida ninkaasi uu u dhintay shaki ka muujinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar geedi wasiir ku-xigeenka waa wasiir ku-xigeen maxamed cumar geedi ayaa sheegay in ciidan ka tirsan maamulka jubba ay ninkaasi dileen iyaga oo qarinaya kulug lahaansho laga yaabo in maamulka jubba weerarkii ciidanka lagu laayay uu wax koogaa wasiir ku-xigeen maxamed cumar geedi ayaa arrimahaasi uga warramay waryaheenna jamaal axmed cusmaan
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin v o a iyo degeystayaashiina intaba marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa waaye marka hore inaan u tacsiyeeyo ummaddii soomaaliyeed ee u badneed ciidamada xoogga dalka oo ku geeriyooday ama ku dhaawacmay meesha samarallah ka siiyo intii dhimatay ummaddii waalidiintoodii iyo dhammaan qaranka inta kalena allah caafiyo horta waxaan rabaa inaan waxaa shaki badan ka jiraa barnaamijka ina cadowga ummadda soomaaliya ay sameeyaan shaki kuma jiro laakiin in hogaanka sare ee maamulka raaskaamboniyiinta ay ku lug leeyihiin ayaa yani ka jira tuhum fara badan maxaa yeelay meesha ciidanka waaradeeya ee hubka haysta waa maleeshiyaadka raaskaamboni meesha waxaan ognahay in ay joogeen ciidamo lagu diyaarinayay muddadan baba meesha waxaa yeelay lala gaari labada gaari oo meesha yaalay mid wuxuu ahaa gaari cabdibila ah iyo gaari nooho ah gaariga noohaha yani waxaa sheegay inuu lahaa ninka cabdibiro la yidhahdo ee idaacadda ka hadlaayay eesha taliyaha ka ah waxayna u badan tahay hadda gaariga isqarxiyay inuu gaariga isaga yahay maadaama marka tuhmo badan ay jirto waxaa shaki badan sii abuuray ninkii lagu tuhumay ama tababaraha meesha ka ahaay ee la yidhi waa la qabtay ee loo yimid ee gaariga ninka madaxweyne ku-xigeenka sheegta ee lagu dheero iyo sheekh cabdi ninka la yidhahda eegudoomiyahooda baarlamaankii maxaajiri baarlamaanka soomaaliya o ou laalay yani guddoomiyaha u ahaa iyo ninka la yihahdo cabdi baaley iyo iftiin xasan baasta inay meesha joogeen oo gaarigii lagu dheero lagu qaaday ninka asagoo xiran madaxtooyada la geeyey laisku qabsaday amniga yaa sugaaya cad sugaysa ma laha iyo ninkan madaxtooyadaha joogay aan loo gudbin xarunta hay-adda maleeshiyaadka raaskaamboniyiinta nabasugidooda ay leedahay marka lagu dheero uu damaanad qaaday in loo gudbiyo xaruntaas lana dhaafiyo madaxtooyada isla markiina haana ninkii la dilo macnaheedu waxay abuurtay duhu weyn waata waa garta laakiin weerar noocan oo kalea marka hadda aan ka soo tagno kismaayo goobtii lagu tababarayey ee askarta waxaa jirta in al-shabaab sidoo kale weeraro ay ka geysteen meelo kale oo kala gedisan oo ka xasaasiyad badan oo ka amniga sida loo sugayo ka badan meesha hadda ay weerar ka geysteen sida madaxtooyada soomaaliya oo halkii soomaaliya laga maamulaya oo dhan ay galeen marka weerarada noocaas oo kale marka ay dhacaan adiguma waxaad aaminsan tahay inay jiraan dad gudaha jooga oo u fududaynaya arrimahan oo kale tusaale ahaantii madaxtooyada oo kale adeer waad ogahay maamulka nimanka la yihahda argagixisada waxyaabaha ay ku kacaan haddaanay helin dad fududeeyo ma suura gasheen waad ogtahay madaxtooyada markii weerarka lagu qaaday ramadaankii hore waxa weeye waxaa fududeeyey sida laga warqaba nin ka yani ka tirsanaa madaxtooyada joogay aakirkiina waa la xukumo waa la dilay sidaan ognahay marka waxaan rabnaa in la xaqiijiyo arrintaa iyada ah si aysan usoo noqon ramadaankii hore halkan waxaa ka dhacay nin meesha joogay u shaqaynaya shirkadaha isgaarsiinta mid kamid a oo kana kuna yani madaxtooyada xiriir la lahaa ayaa ayaa fududeeyey waa tahay aakirkiina waa la toogtay marka waxaan rabnaa in aysan ummadda inteeda damba si loo badbaadiyo cadowga ku dhex jiro waa in laga qabtaa sidee markaas leedahay Gacanta ka mid yahay waa tahay marka maxamed cumar eh, saaxatu wasiir adigoo mahadsan sidee baa is leedahay marka arrimahan oo kale waa looga hortegi karaya wax oo aad soo jeedinayso ama aad is leedahay sidaas ayaa wanaagsan ama sidaan ayaa ila quman oo dhacdooyin mustaqbalka laga yaabay inay dhici lahaayeen looga hortegi karayo aad soo jeedinayso ma jiraan adeer meesha ayada ah ee sida ammaankeeda u sugnaa iyo saddex sano lama marin jidka asaga waxaa laga leexinaya raas- meesha la yidhahdo goob weyn ayay ka leexdaan ummadda ka timaada xamar ee jidadka jidka xamar ka yimaada weeye saddex sano lama marin jidka waxaa ka baxeedo waxa waa meel ciidan oo u gaar ah marka ma aha meel furan meesha ayada ah in gudaha loo galo ciddi fududaysay waxa weeye toogatane ninkii mataqaana informationka laga heli lahay haddii uu ku lug leeyahay hataa ee isdhihi maayo aniga waa ku lug leeyahay ee banaanku ka ahaa midkood ma dhihi maa laakiin yani habka loo toogtay ninka asagoo nabad la qabtay iyo sida gaariga meesha uu ku tegay iyo gaariga inuu ahaa gaari sii joogi jiray jaamacadda oo jaamacadda mataqaana yani si fudud usoo geli jiray waxaan rabaa in si weyn loo xaqiijiyo si ay ka qayb qaateen hay-ado caalami ah iyo dowladda dhexe ay ka qayb qaateen waa in loo baaraa waa tahay lana soo saaro cadowga ku dhex jiro ummadda si uusan kuwa dambe iyo maamulka intiisa kale uusan dhibaatayn
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar geedi oo u waramayey waryahayga jamaal axmed cusmaan dhinaca kale waxaa eedaasi ama eedayntaasi wax kama jiraan ku tilmaamay maamulka jubbaland isla waryaheena jamaal axmed cusmaan ayaa eedda loo jeediyey ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan oo ku sugan magaalada kismaayo raxiim runtii waxa waaye qaraxaasi amar ilaahay amar qarax u dhacay waaye nimankii dooxatada ahaay ummadda soomaaliyeed nugumada ay u wasaana ka dambeeyey wayna sheegteen oo waad og tahay annagana ilaah baa mahad leh waxaan ugu waxaan ugu horeynaa soomaaliya markii laga reebo puntland iyo waqooyi markii laga reebo koonfurta soomaaliya dadka ugu security-ga fiican oo ilaahay garab ku siiyey ilaahay yani waafajiyey inay security-ga ilaaliyaan ayaan ka mid nahay ninka hadda aad sheegayso anigu ma filaayo nin mas-uula mas-uula sheeganaya inuu warkaas saas inuu dhahayo ma aaminsanay laakiin hadduu yidhi dee waa nin kolley ilaahayna ka fogaaday mas-uuliyaddiisana wax u dhimay waran reeb sal sal iyo raad laheenna sheegay waay ma garat Eh, maxamed cumar geedi waa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo eh, guriyeynta dowladda federaalka soomaaliya wuxuu leeyahay meesha qarax uu ka dhacay ma ahayn meel dadka rayidka ay u dhowaan karayeen muddo intii halkaasi tababarku uu ka socdayba isagu wuxuu aaminsan yahay uu tuhmayaa inuu jiro dad gudaha maamulka ku jira oo weerarkaasi fududeeyey al-shabaabna si dheeldheela halkaasi aysan ku geli karin arrimahaasi eh, maxaad ka leedahay soo ma ahayn meesha meel amnigeedu aad loo adkeeyey sidee bay shabaab ugu suura gashay waa nin aan saaxiib nahay raajibooyinka ah waa nin aan aada isu naqaano ma filaayo warkaas inuu yidhi hadduu yidhin haddee runtii maanta waa xaqiiqadii ka fogaaday raskambolina asiga uu yaqaanaa weliba asagaa si gaar ah rascambol waxaan hadda ma jiraan dowlad goboleedka jubbaland aan nahay ciidamada meesha ku xariisanna haddii uu isaga qoys uu saaranayo qoyska hadda oo meesha ku dhintay waxa kaga badan reerka hadda uu asaga leeyahay ree hebelaa ka dambeeya ama ree hebelku waxoogaa bedelaya haddii warka saasay tahay reerka uu sheegaya ciidamada ku qabaa meesha ku jira iska lahay iyo dhimashada hadda qoys leeyahay qoyskaasi ka soo jeedeen arrintaas arrin gaadma ah oo ay nimankii weligood dadka gaada jiray dooxatada ay sameeyeen waaye wasiirkana hadduu taas yidhaahday arrintaasi waa arrin waa waa arrin kasi waa kasi waa kasi baraxday marka waxaan leenahay arrintaas waxba kama jiraan markhaati ayna leedahay waa tahay Ilaaha cabdinuur markhaati ka ah, addoommadiisa markhaati ka ah mas-uuliyiinta markhaati ka ah kuwa askartii meesha joogtiya og sidee bay marka haddaad sharxad inaga siiso eh, cabdinuurow eh, sidee bay ugu suura gashay al-shabaab in meel sidaasi ciidamo ay joogaan oo amnigooda aad loo adkaynayo inay gudaha u galaan oo ay weerar ka geystaan sidee bay ugu suura gashay nimankaas waa taqaanaayo der goryaanka la yidhaha darisku noolaha kale ay u dhaqmaan gaarmo badan ay sameeyeen ciidda ay isu soo ekeysiyeen qaab walba ay isu soo ekeysiyeen qaas walba ay isu soo ekeysiyeen si walba ay yeeleen marka wa- arrin arrin qalad ah waaye oo ay sameeyeen marka amar si ayaga shabaabka qa- waa taqaana gaadmadooda iyo maxaa la dhihi jiray iyo khayaanada ay sameeyeen khayaanadooyinka ay samayn jireen khayaano ka mid ah ay sameeyeen saasayna xilli aan la filaynin meel aan laga filaynin gaariga ka soo baxay Eh, marka saasay ku dhacday arrinta ma jirtaad leedahay qof gudaha ka tirsan oo arrinkani fududeeyey haba yaraatee waxa aad sidig hadda aad sheegtay oo hadduu ninkaas yidhi ma jirto waxbana kama jiraan waa tahay mana eh, loo malayn kara mana loo nisbeyn kara waa nimankii ayaga ahay wayna sheegteenoo way hadleen waad aragto idaacadaha iyo warqabseedyada fiiri ma- marka arrinta saasay u dhacday waa tahay laftigiisa ma diidna inay ayagu sheegteen oo ay ka dambeeyeen laakiin wuxuu isagu tuhmayaa in ay jiraan dad gudaha ka tirsan oo arrinkani fududeeyey adiguna waad beenisay arrintaasi haddii taa aynu ka gudubno wuxuu kale uu tuhmayaa in eh, ruuxa la qabtay ee dhowaan maamulkiinani uu dilka toogashada uu ku fuliyey sida degdeg ahi arrimahaasi ay ku dhaceen wuxuu leeyahay gaarigii madaxweynaha lagu soo qaaday isla markii waa la dilay eh, meeshaasna tuhun kale ayaa ka jiro buu leeyahay oo arrimahani tuhunku sii badinaya ma jirtaa eh, qofkaasi in gaarigii madaxweynaha lagu soo qaaday dabadeedna la toogtay arrinkaas arrinkaasi waa waa waa waa socota ninka waa dhintay waa run Eh, waa la daba taagan yahay sidii u dhacdayna waa la sixihayaa Eh, meesha marka operation ka dhacana waa taqaanaa xabadaha la fura iyo tuhunka iyo xabadaha dhaca iyo operationka dadaa ku dhinto dhimashada way jirtaa ninkaas ku dhintay laakiin arrinteedana waa lagu daba jiraa waana la daba taagan yahay Eh, madaxweynena meesha ma tegin gaarigiisa madaxweynena ma tegin madaxweynena ma joogin madaxweyne ku-xigeenkii eh, wa- iyo waxaa tegay iyo- iyo maxay ahayd ku-samihii madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ahay iyo anagoo dhan oo wasiiro ah meesha waan tagnay waan ka soo laabanay kadib baa waxaa la sheegaya ay dhaceen ayagana hadda waa la sixi rabaa waana waxaa meesha ka dhintay ilaa hadda waa taqaana meel qarax ka dhacay intaas qof ku dhimatay tobaniyo qof ku dhimatay Eh, hal qofa hadda ku dhintay si qaldan u dhintay sidaad sheegaysaan laakiin kiina hadduu qaldan wixii waaba la sixi rabaa oo in la saxa diyaar loo yahay marka wax hadda oo oo kale oo dhacay ma jiraan kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan oo isagu ku sugan magaalada kismaayo oo khadka telefoonka ugu warramayey waryaheena jamaal axmed cusmaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna jibuuti dalalka jibuuti iyo etoobiya ayaa sannadihii dambe si xawliya u xoojinayay mashaariicda qaybta ka ah horumarinta isdhexgalka dhaqaale ee labada dal ay sida wadajirka u kobcinayaan waryaheena rabadaan muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa jibuuti inooga soo diray inkastoo labada dal ay horey u wadaagi jireen wax isdhaafsi dhaqaale oo soo jireena haddana jibuuti iyo etoobiya ayaa ku qanacsan in isdhexgalka dhaqaale uu yahay jiidka qudha ee wadamada afrikaanku ay ku gaadhi karaan himilooyinka ay higsanayaan mashaariicdaasi oo dhammaantood ka kooban imkaaniyaadka loogu talagalay inay u adeegaan etoobiya iyo wadamada kale degmadan ayaa ah qaar inta badan lagu tilmaamo inay isbedel weyn ku keeni doonaan mustaqbalka dhow horumarka dhaqaale jibuuti dadkuna ay u aayi doonaan mashaariicdaasi waxaa ka mid a tareenka cusub ee ku shaqaynaya kooraanka ee isku xidhaya jibuuti iyo etoobiya ee lagu wado in la howlgeliyo sanadkan dabayaaqadiisa maamulaha u xil saaran hirgelinta mashruucaasi ee qeybta jibuuti ayaa ku niyad wanaagsan in howluhu ay soo afjarmi doonaan wakhtigii loo qoondeeyey meel fiican bay maraysaa waxaa weeyaan horta waddada xiiska dhisidiisu way ka yar duwan tahay waddadan kale caadiga baaruurda marayaan leesh kaabado waaweyn kama- waxyaalo badan buu leeyahay shamandafeerku marka iminka waxaan bilownay camuutuulkii waan hagaajinay kaabadihii dunya wixii oo dhan inku waan wadnaayo intoodii badan waan dhammaynay afaan waan dhammaynay ceeyoonna waxaa ku xigi doona in guudkii sare la saaro baashi biimta afgaalata lagu dhahaa ma- taabliya faransiiska in la saaro markaa dibadna baalaastigii baa dhag- garridii baa lagu shubi doonaa xadiidkii iyo taraaferska waxaa la yidhahda birta la isku xidha oo waa hore bir ahaan jirtay imika laakiin sibidha yaa lagu xidhi doonaa markaana xiisaa la dhigi doonaa marka horta waa shaqo iska badan oo adag sida shaqadan kaleeda xadiidkan dhulka ee dee yar uun maaha laakiin meel fiican bay socotaa hadduu ilaahay idhaana sidaan ku tala jirno oktoobar sanadka inaan dhammayno oon ayaan ku tala jirna haddii wax kale soo biirin waxaa kaloo ka mid a mashaariicda cusub ee ay sida wadajirka uga faa'iidaysanayaan jibuuti iyo etoobiya sii xoojinta isdhexgalka dhaqaale xagga isgaadhsiinta iyadoo agaasimaha guud ee jibuuti telecom maxamed casawi buux iyo agaasimaha etio telecom ay tilmaameen fursadaha badan ee horyaalla labada dal maanta wallaahi ilaahi rabadaan lou wax alla waxaa jaarkeena maanta dhowr iyo labaatan operator baa halkan soo mara oo ka qaata internet Ah, wadamada jaarkan hayda somaliland ha noqoto etoobiya ha noqoto iyo manta u dambayso ah, january ah, 2015 kii waxaan u furnay ah, 10 gigabyte yaan siinay yamanta xilligan wadannadu ogyihiin jibuuti inay tahay de meel aan ah, laga maarmi karin oo waa gatewaygii iyo heebkii east africa Ah, anaku ah, kuwii jaarka mataan waan haynaa inaan waxaan doonaynaa ka sii tallaabsano ta aan kuwa badda aan lahayna u sii gudubno shirkii noo socda etoobiya telecom waxaa sidee baan iska kaashan karnaa annakii ethiopia telecom iyo jabuuti telecom si aan u heli lahayn trafiga south sudan trafiga uganda trafiga jaadiyada sidee baan u soo qaadan kar lahayn annakoo isku duuban raggii walaalahay waan iska fahanay eh, action plan baan dhiganay inaan ka sheekaysano oon dhammaystirnana meesha u yaallaa oon haddii kale ku dhacaano in hadda horena waa ethiopia anna trafikii soo dhowey anna dee waxaan noqon doonaa gatweygii laga baxayo oon iskaashana laba iyada oo waxa meesha yaallo eh, qalabka maanta aan hayno iyo kuwa noo iman doona hadduu ilaahay yidhaa kal dambe baahida afrika u leedahay halkaa trafik internetka amba broadbandka waxa loo yaqaana waan ka jawaabi karnaa maanta technicii waan haynaa infrastructurekii waan haynaa shaqaalihina waan haynaa The first time is we are here with all uh, the business uh, delegates of uh, Ethio Telecom. So we are very much impressed. With marka hore waxaan halkan u joognaa annagoo ah wafdi ka kooban dhammaan xubnaha hoggaanka ganacsi ee isgaadhsiinta etoobiya ee etio telecom iyadoo aan la galnay jibuuti telecom heshiisyo la xidhiidha isku xidhka labada isgaadhsiin qaabka annagu aan uga faa'iidaysan karno qalabka tayada sare ee jibuuti telecom anigu shakhsiyan iyo xubnaha kale wafdigaan hogaaminayo aad ayaan ula dhacnay oo aan uu soo dhoweynay aaladda casriga ee ay ku qalabaysan tahay isgaadhsiinta jabuuti waxaa ka mid a marin kableka oo aanu aad ugu baahannahay si aan uu sii xoojin karno internetka laga adeegsado dalkeega waxaa kaloo jirta in yoolka aanu hiigsanayno labadeeda telekom ee isgaadhsiinta jabuuti iyo etoobiya in aanu noqonno goob xaruna oo si wadajira ugu qaybisa isgaadhsiinta dalalka kale degmadan markaannu soo eegnay haddaba qaybaha farsamo ee xarumaha kala duwan ee jibuuti telecom waxaannu aragnay inay dabooli karto baahideeda iyo kuwa dalalka kale deriska waana tallaabo xoojinaysa isdhexgalka dhaqaale labada dal the, the economic integration between the two countries.
rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington saddex boqol oo askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar waxa uga furmay bardaale kuwaas oo lagu talagalay inay ka howlgalaan degmadaasi iyo deegaanada ku dhadhow waryaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada bardaale ayaa tababarka u furay ciidamada waxaana tababaraya ciidamadaasi macalimiin isugu jira soomaali iyo ethoobiyan korneel isaaq qaasim sheekh aadan oo ka mid ah saraakiisha soomaalida ee tababarka siinaya ciidanka bardaale ayaa aaminsan isbeddel dhinaca ammaanka inay horseedi karaan ciidanka tababarka ay u bilaabeen marka loo soo gebagabeeyo lana qalabeeyo haa in lagu howlgeliyo gaar ahaan weliba degmada berdaale ayaa nawaaxigeeda wixii nimanka nabaddiidka ah jooga ayaa ayaa la rabaa in- in lagu safeeyo tababar degdeg in la siiyo la qalabeeyo rajo intee laeg ayaad ka qabtaan haddii ciidankaasi aad tababartaan in isbeddel dhinaca nabadgelyada uu ku imaanayo degmada wa waxaan filaynaa in eh, aan ka kaaftoomi doono ciidamadan oo banaanka noogu yimid sida eh, amisom oo kale inaan ka ka kaaftoono oo aan isku filnaano degmada nawaaxiga degmada oo dhan eh, ay ku filnaadaan ayaan rabnaa meel walba tuulo walba iyo geed weliba inay galaan oo wixii soo galaya kolleyba hadda ma joogaan waa la raadeeyey inayna soo gelin oo nawaaxiga degmada ayaan ku talagelin maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay bilaabeen ururinta iyo tababaridda ciidanka maamulka si ay uga howlgalaan degmooyinka koonfur galbeed wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey ayaa isagoo bardaale ku sugan wuxuu v o a u sheegay bardaale inay ka fureen tababarka ciidamada degmooyinka loo diyaarinayo waxaa jiray qorsho oo wasiiradda amniga ay muddooyinkii maaragtay ee la yeelay dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay samaysay oo looga wadan lahaa sidii loo heli lahaa ciidamo ay yeelato maxay ahayd dowladda koonfur galbeed soomaaliya Eh, qorshahaas waxaa jiray muddo badan in abaabulo eh, qabiilada iyo dadka degan ee guud ahaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya maaragtay laga dhex waday oo wasiirada kasoo jeeda ee dowladda koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ay maaragtay eh, lagu abaabulayay Eh, ilaahay mahaddiis waxaa suuro galay marka in go-aankii ee la qaato oo fulintiisii lagu dhaqaaqo Eh, gobolada hadda ee baay iyo bakool guud ahaan degmooyinkooda waxaa kormeero ku maraya ee wasiiro kasoo jeeda ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana loo qorsheeyey in degmo walba oo ka mid ah degmooyinkaas ee gobolada baay boqol shabeellada hoose loo tababara ciidan saddex boqol ah waxaa kaloo barbar socday ciidamo aan hubaysnayn oo degmada baydhaba lagu tababaray oo ayagana hadda howlgalay laakiin kuwan maanta ee sida officialka ah ama sida rasmiga degmada berdaala loogu furay waxa weeyaan kuwii la qorsheeyey in degmo walba saddex boqol ee loo tababaro laakiin degmada berdaala waxay nasiib u yeelatay maxay ahayde een anigoo ah wasiirka amniga inaan meeshaas iyo wasiirkii maaragtay warfarinta aan joogno oo hadda een maanta aan ku dhowrnay si rasmi ah muddo todobata aan joognay ururinta ciidanka aan wadnay insha allahu degmooyinka kalena waan tegi doonaa si rasmiya si aan maaragta tababarka ugu dhawaaqno ururinta ciidamadana waa ay ka socotaa dhinaca kale degmada bardaale ee gobolka baay waxaa xarigga laga jaray oo laga hirgeliyey garoon diyaaradeed garoonkan oo loogu talagalay diyaaradaha duulimaadka inay isticmaalaan waxaa mashruuca dhismihiisa gacan ka geystay hay-adda u s aid sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada bardaale weediyow cali xasan eerboorka degmada berdaada gudoomiyihii hore oo degmada berdaada maxaa isaa aras iyo shacabka degmada berdaada iyo iskukaalmaysayan hay-ada oo larawlaarjee garantiisi caawiya caawiyaasi eerboorsi fayla araglan kubaaran degay digriidislan faylarka nimanka injineerada qoyan waliba ninseganadiyaarada fara badan masawiin waad hataa in isticmaalo koraan eedaan faylay kasta oo hata lankubaada eerboor lama isticmaalo koro guddoomiyaha bardaale weediyow cali xasan wuxuu kaloo xusay garoonka bardaale laga hirgeliyey inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka iyo maamulka bardaale kaasi oo qayb ka noqon kara buu yidhi horumarka iyo kobaca dhaqaalaha degmada wallahi walbadana ka diyaari koro wayboortada hay-ada samafalka madaxda dowladda madaxda caalamka in qof kasta oo bardaale hurka fuli koraya haka dege tiksid baylankisheena binaawi macaawino oo gargaar oo dadweynaha lahaladeeroanfurigi marka degmada marka walwiinga aan ka fadhi haddii madaxdaasayba meelaha ka degaaso fikridio nasheenayaan oo macaawinadio nasheenayaan oo ilaahay markeeda atirka dalka nasheenayaan degmada muhiimad weyn aan ka fadhiyahay borkasi muddo toddoba maalin ayay degmada bardaale ku sugan yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo kulamo gaaragaar la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaad naga maqlaysaan laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatan dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay bismileyso caashiq ah waxaa ku wada luqeynaya maxamed xuseen abtigiis iyo xaawakiin
loo baratamaayaay bacrin nabadgelyaadi bacrin nabadgelyaadi bacrin nabadgelyaadi bilicdii adduunkiyo dul barwaaqa jiifto loo baratamaayaay bacrin nabadgelyaadi بلد شرف وحامضن آه شرف وحامضن بلد شرف وحامضن
bilad sharaf waxaa mudan isbarashadeeni waxay ereyadaasi ka mid ahaayeen bismileyso caashaq asadheero
waa heesaha cusube waxalba wanaagsan baa bisinka lagu bilaabi jiray bisinka lagu bilaabaa waxaan adigu xunaa inaan heestaa idiin dhammaystiri karaynin xaawakiin ayaa fanaanka maxamed xuseen abtigiisa la qaadaysay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daadure iyo maxamed cabdisan dheere oo idin leh nabadgelyo tigaydu isbaraniyo baradii jacaylkeen ku bilownay sheekada ku bilownay sheekada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.